zahroy deegaanka war maxaan xalay habeenimadii xilligii dambe ee waaberigii markay ahayd kow iyo toban sac iyo toban meelahaas ayaa bar control oo ay ka dhigaan ciidanka maxay ahayd militariga ayaa waxaa soo weeraray al-shabaab marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal oo adiga xoogaha saacad ku dhawaad socday oo labada dhinac dhexmaray ayaa meesha ka dhacay maxaa khasaaraha oo soo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa kuwii sida aniga aan kasoo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay sida saraakiisha ay ii sheegeen wararka qaar waxa ay sheegayaan ku dhawaad toban qof in meesha ay wax ku noqdeen marka tiradaasi tobanka qofa ee ma dad rayida ku jiro mase dhinacyadii dagaalamaysaoo labada dhinacay isugu jiraan koley hadda toban qofood oo meesha ku dhintay ma jirin markii dagaalku u dhamaaday kadib aniga ayaa meesha tagay toban qofood oo meesha ku dhimatan micnaha aniga ma soo arkin laakiin saraakiisha ay sheegeen intaasay ahayd iyo hal qof oo gurigiisa dhexdiisa aan ciidanka ahayn oo isagana dhaawac kasoo gaaray iyo iyo gabar kale ayaa la ii sheegay wax dhiboo kale aana la ii sheegay ma jirto waa gartay saldhiggii ma la wareegeen al-shabaab mise intay weerareena iska noqdeen weerarka markuu dhacay kadib dagaal markuu dhacay kadib manaa meeshii waa la wareegeen muddo yar kadibna manaa ciidan jurmala meeshii manaa soo aaday iyadana manaa waa isaga baxeen deegaankaasi war maxaan ma ka agdhow yihiin ciidamada midooda afrika ee amisom maya maya maya maya ciidanka ugu dhow ee amison oo meeshaas marka la fiirsho waxay u dhexaysaa suugada warmaxaan degmada afgooyi iyo walaweyn kala bar ayay afgooyi iyo iyo walaweyn lixdan kilomitr ay isu jiraan ciidanka ugu sakeeya oo afgooyi ayay fadhiyaan oo kuwa kalena waxay fadhiyaan saldhig beli joogle oo ayaan afartan kilomitr ay u jirto dhinacaasna ka soddon kilomitr dhinacan afartan kilomitr ayaa u jirto wax ciidan amison oo meesha ka dhow ma jirto waa gartay ee guddoomiye marka ma garan kartaan wax sahla in weerarkan al-shabaab ay ku soo qaadaan saldhig ciidanka militariga ay ku leeyihin halkaas wallaahi horta arrimahaas ma waa arrimo military kulley waa waxay ku fiicneed waxyaabahaas in saraakiisha militariga ay ka jawaabaan laakiinse aniga wax sahli karo oo hadda aniga aan dhihi karo waxaa ugu wacan ciidanka dawladda ah laftirkooda ma haystaan qalab ku filan iyo iyo waxyaaba badi ay difaac ku geli karaan manaa ma haystaan marka waxyaabahaas ayaa la dhihi karaa waxaa sahli kara nimankan inay soo weeraraan iyaga laftirkoodan waa dad xeelad badan oo xeelad badan adeegsada marka waana soomaali adi oo wadanka kugula nool oo soomaali ah oo wadankana yaqaan marka taas laftirkeeda waxay unoqonay manaa wax walba oo isahli karo qofka waxaway meeshuu yaqaano waxawaaye waxay unoqonaysaa in sisaal uu wax uu samayn karo marka waa soomaali oo oo oo tu soomaali waxay jiraa tuwo kuwa taal kabtaada ma weydo marka taasaa marka ufuudaan karta guddoomiye maxamed siidow gobolka shabeellaha hoose deegaano kala duwan oo ka mida qeybo ka mida waxaa lagu weeraray dhowr jeer amisom dowladda soomaaliya ciidamadeeda sidaas ayaa loo weeraraa marka maxaa sabab u ah in gobolka weeraro intaasi la-eg al-shabaab ay la bartilmaameedsadaan wax ka badan wax la dhihi karo deegaanada kale
waa runtaa waa su-aal fiican dadka deegaanka haddii loo ogolaan lahaa inay iyaga ay ismaamulaan oo maamuladii hore laga dhigi lahaa oo ciidankii oo oo meelahan jooga iyaga ay noqon lahaayeen waxaan hubaa in arrimahaasi ay yaraan lahaayeen marka waxaa taas ugu wacan dadkii deegaankaba iyo maamulkoodaba aan loo ogoleen in gobolkii ayay awoodooda ay ku socoto awoodooda macnaa ay ku shaqeeyaan aan loo ogoleen waxyaabahaasa ugu wacan xaqiiqda marka laga hadlo gobolada kale ee deganaanta badan ka jirta aada aragtaan dad deegaankaas u dhashay ayaa ciidanka ah iyaga ayaa maamulkooda awoodooda shaqeynaysa tusaale ahaan marka laga soo qaado gobolka shabeellahaas degmada afgooya kalaa ugu dhib badan marka baraaba laftirkeeda shalay dagaala ka socday marka degmada walaweyna macnaa kama duwana marka dhibaatooyinkaasa ugu wacan waa dhibka ka jira gobolka shabeellaha hoose waxawaaye dadkooda aan ahaynba aan xor u ahaynba inay maamulkooda iyaga ay siday doonaan ay hawshooda ay u wataan kalo oo militari iyo dad isbaaro u badan ayaa macnaa gobolkii jooga oo magacii dawladana wata dhowr jeer ayuu yimid madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu dambeyntii waxaa jira isbaarooyin yaalla deegaanadaasi ee laga soo bilaabo afgooye ilaa iyo haatan meesha aan ka hadlayno dhul fara badan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose yaa dhiganaya isbaarooyinka dadka rayidka ee ka cabanayaan faarooyinkaas waa jirtaa cabashadaas dadka rayidka ah maalin walbaa nala soo gaarsiiyaa waa cabashka taagan oo aan dhammaanin marka tusaale ahaan markaan kaaga soo qabto anoo ku waaya halowka degmada afgooy ilaa iyo belidogle waa toddobaatan kilomitr sagaal isbaara taal sagaal isbaaro yaa dhiganayo warka tobankii kilomitr wax ka yarba hal isbaara taal marka isbaarooyinkaas waxay u yaalaan ciidanka militariga gaar ahaan guuta lixaad iyo kuwa aan ciidanba ahayn oo annaga aan ognahay micnaha waxay meesha ku joogaan ayaa jira oo shaatigii dowladeedna ku wata marka dhibkaas waa dhib jira oo taagan dowladda waxaan ka codsanaynaa in ciidankaasi ay wax ka qabtaan ee dhibka ku hayo gobolka shabeellahaas guud ahaan gaar ahaan degmadeena walaweyn